iskuulka f m swit an kega ee laku hirgeliya magaalada baydhabo ah iyo weliba lakabara doone sameeyo u kahwalyaabo mamacaanka sida doorashada doortada iyo haanoo kala iyadana dadka muddo kooban lakabaro doonaa daafurka xaruntan iyo weliba ku qeyb galaya maamulka iskuulka ururada deegaanka iyadoona meelaysay laaka bandhigya ahmiyadda iskuulka ngusilaya unkoreyntii iyo weliba daafurka ku hadalaya maamulka macadka faatimo mukhtaara iyo faahfaahiinku biidi ilaa iyo intiya dareeru doonta koorsadunga waliba ardaydan ku faa'iideeya doonee muddo baldheeg koorsadan oo macmacaanka iyo barashada keega waliba rajeeyay intii oonu ku faa'iidaysado doonay koorsadanna waliba socdo doontee muddo baldheeg ardaydan muddo baldheeg kubacda intii oo arday mayleeraayta aysanoo walbaradaana kubaha doonay koorsadana waliba soco doontaa mudubilah waliba rajeeye intiisin ku faa'iidayso doontaan waliba rajeeyey hablahaan iyo kusii badan intaha ii biiri doonaan hana ku mida mas-uuliyiintii ku qaybgalay munaasabadda iyo kabooriyan maamulka iyo ardayda macadka iyo ku faa'iidaysadaan iskuulkuna ciidanka faraasamanta geeka u qaybgalna xaafladda daafurka macadkan oo lakabaradow samaynta waxyaabaha maamacaanka iyo doolashooyinka runtii waa halabuur oo magaalada lanka baahanaay runtii dadka kudhigniyadaanka mahadnaqaana inoo dadki gabdho iyo kuriitaba labara sidii oyoon samaysada lahaayeen cuntooyin cuntooyinkaas oo ka dhisan cilmi ka dhisan siisun ogsid dib cuntooyinka oo la isticmaalo qaarjo binaadi waa caafimaadan leeyin qaarjona wax yeelin leeyin waleed oo lambaana iyo halabuuri fikir lambaana ay kodhiideen inti macadkanamacadkgulaysadii oo dadbadanna ku faadaysa lamaanihii ka dhiirideen inuu intaha kordhiyan xirfadan oo lakabaradow machadka macmacaanka toortada iyo inta keega lakabaradow dahafurshe iyo geegan roogna waliba lahaaha hal abuur faylow siinka dhiirigeliyaana hal abuurka noocan oo kale ini magaalada dhaha kordhi bal magaalada ku cusubu walinaha gabdho ku faa'iidaysadahayan iyo macalimada xirfadan biyaasoba idan mahadsantiin gabdho walan baahanaayanu maamacaan deegaankan ani onantay oo may ogsugnaaha toortooyinka oo kale magaaladan xillo onantay lanka heli jarnay jarta toorto ontay tayaysan iyo ontay keeg onantay dadka anfacan bulshada anfacan in gabdhaha saareen oo gabdhohaasay ku faa'iidaysadaan ini la hela wal eedan faylow eedan ka dhiirigeliyaana bulshaweyntaa ku qaybgadhiyada eedan mahadsanta mayleeraa xarag jarta haruntan maamacaanka wal eedayeedan lanka baahnaayo gaar ahaan haafadaanan horseed mayleerahay maamaankaas eedaanka baahnaayni insha allahu tacaalaa dhammaan bulshaweynta horseed waliba faladaane intii oo meelin shalkii doonan oo eed eedan anfaca doonta sadahataba mayleer xarag jeerjenin anfay hana kumidee gabdho ku faa'iidaysada fadaa ee koorsudun iyo ku hadaliya dareensho waaniyo hadhab ayan iskuulku oo deegaanka la hirgeliya maileron horta ibraahim maxamuud xukumada ee ardayda f m swit olikuwada barashada maamacaanka wayba eed iyadan kama hadaliyaane maamulka iyo macalimiinta oo meelkabarada macaanka oo hanin sameeya maxadlahan koobu kornan tunka mahadaliyaan waan oo magaayle asmaa maxamed oo kumidta ardayda oo rajeeyaa kumtoo faydaysadaayim oo bilaa barashada xirfada maamacaanka oo nay kaag oo nin faydaysadaayt macalimadan faado mukhtaar aadan mayban eeteedan waan haduunan habloo macadkuna kabaradu doona sameeya u kawalyaabo mamacaanka ayaa nagadee xaruntiin ka horreeyta ee laga hirgeliya magaalada baydhaba